bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka idaacadda jowhar uu caawa idin hayo waxaa ugu doorroon mid ka mid ah beelaha dega hirshabeelle oo taageero u muujisay madaxweyne guudlaawe taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo shaqa joojin ku sameeyey taliyihii xabsiga dhexe xamar wasaaradda maaliyadda oo muqdisho ku soo bandhigtay warbixinta maamulka maaliyadda dalka kulan looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo qorshaha qaranka oo muqdisho ka furmay wararka dibaddana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan nin dilay afartan iyo laba haween ah oo lagu qabtay magaalada nairobi
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahayn qodobadii warka ugu doorka roonaa haatanna isagiioo fidsan mid ka mid ah beelaha dega dowlad goboleedka hirshabeelle oo maanta kulan ku yeelatay magaalada jowhar ayaa taageero weyn u muujisay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe weriye cali maxamed warsame calika ayaa warkan faahfaahinaya beesha baacad oo ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellada dhexe ayaa kulan ay ku taageerayeen madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa waxa ay ku qabteen magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle kulankan ayay waxay kaga codsadeen madaxweynaha dowladda hirshabeelle inuu u aqoonsado degmo deegaanka fidow oo ka tirsan gobolkan shabeellada dhexe sidoo kale odayaasha dhaqanka beesha baadacadde ayaa ugu baaqay wabarkooda inuu kasoo qayb galo gogol oo fidsan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle soo dhaweyneynaa si miisaan iyo mug ah usoo dhaweyneynaa hadda waa la yidhaha waxaa ka horeysay sheekh shariif sheekh axmed degmada fiidow hadda kahor sheekh shariif axmed aa ku dhawaaqay inuu asagana dhammaystiro baarlamaankiisa golihiisa wasiirada oo mariya si mug iyo miisaanla u marya aan uga fadhinaa wabar axmed wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi soo dhoweynta hiiraan loogu sameeyey oo ku tegey oo jallaqsi iyo bulaburde iyo beledweyne uu ku tegey aadaan usoo dhaweyneynaa waana ku mahadsan yahay soo dhoweyntaas mid lamid yare waxay u taallaa caasimadda hirshabeelle ay u taallaa reejohor ay u taallaa madaxweynaha cali guudlaawo xuseen aanan taageersannahay oo beriga alxamdulilaahi hambalyo iyo reyrreyn aan meeshaan beriga aan taageersannahay mideeda kaleento wabarka maadaama hirshabeelle kambeynkeeda uu socdo degmada fiidow si hore uu dhawaaqay madaxweynihii hore dalka soomaaliya shariif sheekh axmed siday macnaha uu dhawaaqay in degmo ay noqoto madaxweyneheena hirshabeelle salaan bacdigeed waxaan halkan hambalyii bogaadin aan u samaynaynaa insha allah madaxweyneheena hirshabeelle cali guudlaawe xuseen waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad inaad soo noqoto waa jecelnahay laakiin waa ina annaga xaquuqda aan ku leenahay gobolkan iyo midda degmadeena fiidow inaa noo noo xaqiijiso waxaan rabaa ilaahay hadduu yidhahdo cali guudlaabo waa soo dhowaynaynaa waxaana ka codsanaynaa degmadii fiidow inay degmo noo tahay horin looga dhigay laakiinsu dhawaaqeedii iyo warqaddii soo bixiskeedii caliguudlaabay ku xidhan tahay waxaa kaloo jiro wabarkayna maxamed wabar inkastoo la hadalnay maal horaato hadduu ilaahay yidhaahdo soo dhoweydka intuu ka rabo waa beesha baadacaddo intaan fadhiiso wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqare oo kulankan ka qaybgelaya ayaa asigana hadalka jeediyey goobta kulankan uu ka dhacayey
waa ku mahadsantihiin taageerada buuxdo aada u muujiseen madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe inaad taageersan tihiin una ducaynaysiin galab taagan tihiin raallina ka tihiin inuu afar sano oo dhimbo uu dalkaani maamulo si horumar loo gaaro aada aad ugu mahadsan tihiin qodobkiina labaad oo ahaa degmada fiidow runtii fiidow waa degmo ballaaran mudanna in degmonimadeedu ay ansaxdo maxaa yeele haddii dhaqaalada ay leedahay tuulooyin badan ay hoos tagto dadkeedana ay garteen inay ayagu degmo noqdaan waxaan leeyahay xildhibaanada oo degaanadaasi matalo heer federaal iyo heer state madaxweynaha iyo baarlamaankaba inay aqbali doonaan codsigii aad soo jeediseen ee in la dhammaystiro ah aqoonsigaasi aada ugu mahadsantihiin waxaa kaloon rajaynaa baaqii nabadda iyo safarkii nabadda ee wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi ee gobolka hiiraan uu ku maraayey inaad taageerteen codsateenna inay gogol kaga fidsantaa gobolka shabeellaha dhexe bacdamaa labada gobolba ay dadkan degaan iyadana waxaan rajaynaa wabarka inuu aqbali doono wabar waxaan leenahay soo dhowow caasimadii hirshabeelle ku soo dhowow dadkuna way ku sugayaan aada umahad kulankan ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warbaahinta u akhriyey mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha baadacade saddexda qodobna waxay keliyiin qodobka koowaad taageerada aan u samaynayno madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen afarta sane ee soo socoto oo aan leenahay mudane madaxweyne waa ku taageersannahay soo dhowow qodobka labaad aan ka hadlaa waxay tahay fiidow fiidow waxa weeye waxay ka kooban tahay labaatan tuulo oo awood u leh beeraaley ah dhaqaalaheedana isbixinaysa degmo ahaan sida uu u magacaabay markii hore sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dalka marka waxaan leenahay mudane madaxweyne adi iyo golahaada eh, baarlamaanka iyo golahaada wasiirada in aad ansixisiin ood ku dhaqaaqdiinsay degmo u noqo laheed taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa shaqo joojin ku sameeyey taliyihii xabsiga dhexe ee xamar islamarkaana magacaabay guddi baaritaan ku sameeya shaqadii shalay ka dhacday xabsiga bilic ismaan goomey ayaa warkan faahfaahinaya taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan ayaa shaqo joojin ku sameeyey taliyihii xabsiga dhexe ee xamar jenaraal daahir cabdulle raage waxaa kusimaha taliyaha xabsiga dhexe si ku meel gaar ah loogu magacaabay jenaraal maxamed xuseen axmed taliyaha ayaa sidoo kale magacaabay guddi baarad sida ay wax u dhaceen kuwaasoo muddo cayiman looga dalbaday inay jawaab deg deg ah kusoo saaraan sida ay ugu suurta gashay in maxaabiis dil ku xukunnaa ay helaan hub afhayeenka ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa u aqriyay warbaahinta wareegta kasoo baxday taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan taliska ciidanka asluubtu taliyaha ciidanka asluubta wareegta uu soo saaray ayaan maanta halkaan ka akhriyeynaa ujeeddo shaqo ka fariisin iyo magacaabis ku sime laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay juulaay shan iyo tobankeeda labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan shaqadii ka fariisiiyey taliyihii xabsiga dhexe xamar J- sareeyo guuto daahir cabdulle raage inta baaritaanku uu socdo sidoo kale waxaan kusimaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay jenaraal maxamed xuseen axmed waxaa ku siixan warqadaas taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee kasoo baxday maanta oo taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh ee uu u magacaabay xaaladda ka dhacday xabsiga saddex iyo tobankii bishii waxaa guddiga guddoomiye u ah gudo- ee, sareeyo guuto maxamed xuseen axmed guddoomiye gaashaanla sare xasan kulmiye cawaale guddoomiye ku-xigeen gaashaanle axmed cabdulaahi buulle dhamme maxamed maxamed maxamed cumar dhamme ismaaciil salaad maxamed dhamme maxamed siciid cabdulaahi dhamme cabdirashiid cali maxamed laba xidigle xasan cali axmed guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno booliiska ah xubno asluubta ah ee hay-adaha sharciga ah xubno maxkamadaha ciidamka ciidamada qalabka sida ah taliyuhu shaqadaas u igmaday baaristiina way bilaabeen maanta oo taariikhda shan iyo toban wixii baaristaas ka soo baxa ayaa taliyaha ciidanka taliskiisu inla wadaagi doonaan weerarka oo dhacay maalintii sabdida ayaa waxaa ku nafwaayey dad ka badan shan ruux iyadoo su-aalo la iska weydiinaya sidii maxaabiistaasi dilka ku xukunnaa ay hubka ku heleen wasaaradda maaliyadda ayaa magaalada muqdisho kusoo bandhigtay warbixinta maamulka maaliyadda dalka muddo toban sano ah weriye faadume cabdulqaadir ayaa warkan muqdisho inooga soo dirtay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay shir lagu daafuraya bandhiga warbixinta maamulka iyo maaliyadda taasoo lagu soo bandhigaya tobankii sano wixii u qabsoomay wasaaradda iyo halka la hiigsanayo bandhigan inta uu socday ayaa si aadan loogu sharxay tobankaasi sano waxyaabihii muhiimka ahaa ee wasaaradda maaliyadda u qabsoomay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaana daaha ka rogay bandhiga warbixinta maamulka maaliyadda iyadoona ay goobjoog ahaayeen wasiiro xildhibaano xubno beesha caalamka ka mid ah wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada dalka iyo marti kale ugu horeyn agaasimaha wasaaradda maaliyadda suleymaan sheekh cumar ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka munaasabadda maantu inay tahay mid ka duwan warbixinadii hore kulansatay muddadaa dheer ee jarniga ay dowladnimada soomaaliya soo martay tobankii sano u dambeeyey iyo waxa inaga horeeya bambiska ama waxyaabaha la rabo in laga gudbo si loo xoojiyo waxyaabihii lasoo maray iyadoo la xoojinayo barnaamijkii lasoo maray ee geedi socodka dowlad wanaagga lasii horumarinayo dowladdu ballanqaadadii ay gashay inay sii xoojiso arrimaha noocaasa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kale ee goobjooga u ahaa madasha bandhigan allahu uu waanan ka shaqaynaynaa inagoo eegaynaa awoodda dowladda iyo ciddii kale eh, saaxiibadeena caalamiga ah ee qayb ka noqonaysaba waa meelaha eh, howlaha waaweyn ee bangiga maanta horyaal eh, iyadoo aanu gacanta ku hayno istiraatiijiyadii shanta sano ee soo socda in la qoro oo ka bilaabmi doonto kowda sanadka soo socda arrintaa capitalizationku waa qayb ka mid ah biixi imaan cigo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay howlihii muhiimka ahaa ee wasaaradda u hirgalay isagoona dhanka kale carabka ku dhuftay in aysan jirin canshuur cusub oo ay dowladda soomaaliya soo rogtay sababta toban sano aan u dooranay waxay ahayd maadaama oo ay ku soo beegantay munaasabad soomaaliya ay ku tallaabsatay ama hanatay guul weyn oo ah guul taariikhi ah oo ah guusha dayn cafiska in waxaa noo muuqatay inay mudan tahay in dib loo milicsado tobankaa sano marxaladihii lasoo maray caqabadihii lasoo maray iyo halkii laga bilaabay haddaan dib halkii laga bilaabay lagu noqonin runtii waxaa laga yaabaa haddana inayn muraayadda isku eegno aynaan garanin meeshaynu ka nimi
ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana uu bandhigan ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay dhinaca kalena fariin adag ayuu u diray ra-iisul wasaaraha dalalka soomaaliya caawiya sidaas la sheegay toban sano oo laga soo bilaabay eh, nidaamka eh, maaliyadda uu ahaa dee nidaamkii aynu kulligeen usoo wada joognay eh, safka dhaadheer loo geli jiray eh, deedna jeebka lagu qaadi jiray eh, oo wax lagu qiyaaso dee markaas aan lahayn eh, oo dee aan single treasuryga ama hal account uusan jirin oo deedna mararka qaarkood eh, culaysyo badan ay imaan jireen meeshaasa laga soo guuray eh, geedi dheer baa lasoo qaaday maanta waxaan joognaa meeshaan quruxda badan oo eh, nidaamkeenu uu yahay nidaam maaliyadeed oo adag
kulan looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo qorshaha qaranka kulan looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo qorshaha qaranka ayaa maanta magaalada muqdisho ka furmay weriye axmed cumar ayaa warkan muqdisho inooga soo diray kulankan oo looga hadlayay arrimaha dhaqlaha dalka oo ay kasoo qayb galeen xubno ka socday shan iyo toban wasaaradood ayaa looga arrinsanayay diyaarinta isbeddelka qorshaha qaranka ee shanta sano ee soo socota ee dowladda ay ku shaqaynayso iyo soo bandhigidda xogta uu leeyahay dalka shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha maareeyaha qorshaha isbeddelka qaranka cabdi axmed cismaan ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkaasi bismiillaahi raxmaan raxiim kulankii maanta wuxuu ku saabsanaa eh, kulan looga hadlayay eh, arrimaha dhaqaalaha gaar ahaan wuxuu iskugu imaanaya in ka badan shan iyo toban wasaaradood oo ka shaqeeya arri- arrimaha economic development dalka En, waxaan ka shaqeyn haynaa eh, diyaarintii qorshihii qaranka oo aan sanadkani aan- aan aan u bedelin wax la dhahayo national transformation plan micnaheeda ah qorshaha isbedelka qaranka kaasi oo bilaaban doona bisha january 2025 ilaa oo lagu shaqeyn doono ilaa iyo bisha december 2029 En, muddadaasi waa waqtiga la fulinayo laakiin diyaarintiisa ayaa hadda ayaa noo socoto muddo en, lix bilood ka hor ah ayuu soo bilowday haddana wuxuu marayaa qaybihii dardargelinta ee la iskugu keenaya wasaaradihii kala duwanaa ee ka shaqeynaya belerka maanta waxyaabaha aadka loo soo bandhigaya waxaa ka mid ah qaabka lagu diyaarinayo oo qaababkii hore ka duwan kaas oo si gooni ah la isticmaalaya wax la lab approach micnaheeda ah qaab shiibaarnimo ah oo la iskugu keenaya wasaaradihii si loo taxliiliyo en, xogta jirta ee dalka uu leeyahay taasna maanta halkaan waxaa nagu leeyahay xogoyin kala duwan ee qaybaha dhaqaalaha dalka uu leeyahay en, si aan u isticmaal midda labaad waxyaabaha a- aadka loogu horumarinayo sanadkan waxaa ka mid ah dhaatada ama xogta ay isticmaaleen waxaa waaye xogta dalka uu leeyahay oo ay soo saarta hay-addeena en, statistikada qaranka ay soo saaraan hay-adaha kale oo statistic dalka oo la isku dhaho NSS oo micnaheed ah National Statistic Services ay ka mid tahay hay-adda eh, Central Bank uu ka mid yahay ay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay wasaaradda livestock wasaaradda agriculture ay ka mid tahay hataa wasaaradaheena oo petroleumka iyo mineral ka shaqeeya dhegeystayaal halka warkaasuu idinkaga imaanayo waa reediyo jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatana wararka dibadda booliiska waddanka kenya ayaa gacanta ku dhigeen nin lagu eedeeyey dilka haween badan oo kinyaan ah dilkan ayaana dhacay sannado iyo bilo kala duwan waxaana horey loo aqoonsan waayey dilaaga haweenkaasi badan dilayey muddadaasi ninkan ciidamada booliiska kenya ay qabteen ayaa qirtay in uu mas-uul ka ah dilka afartan iyo laba haween ah waxaana haween ka badan uu ninkaasi manacaha dilay ku jirtay haweeney uu qabay oo xaaskiisa ahayd sida ay boolisku sheegeen eedeysanaha ayaa magaciisa lagu sheegay colnis jomais khaliisa waana soddon iyo saddex sano jir waxa uuna ninkan qirtay in uu dilka geystay laga soo bilaabo laba kun iyo laba iyo labaatankii isagoo sheegay inuu si gaara u bartilmaameedsanayay gabdhaha qurxoon ninkan xarigiisa ayaa yimid kadib markii maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay goob qashin qub ah oo ku taal magaalada nairobi laga helay meydadka ilaa iyo sagaal ruux oo jawaano lagu soo qariyey waxaana baaris la sameeyey ay horseeday in lasoo qabto dilaaga dhacdadan argagaxa leh ayaa si weyn looga hadlayaa gudaha waddanka kenya iyo caalamka waxaana sheekooyinkan argagaxa leh lagu baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta waddanka kenya dad badan ayaana siyaabo kala duwan uga falceliyey ninkan lasoo qabtay ayaa la sheegay in laga helay meel in ka yar hal kilomitir u jirta qashiqubka kawaare ee magaalada nairobi halkaasi oo laga helay jimcihii ayna kasoo gudubnay jawaano ay ku jiraan ilbaha ilaa iyo sideed haween ah sidoo kale waxaa gurigiisa ninkan laga helay laba iyo toban jawaan oo la mid ah kuwa lagu daboolo meedeedka laga helay goobta qashinka lagu daadiyey dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa waad kala socoteen radio jowhar waanaga intaa ciddii uu warkeena sheegana waxay dib uga daalacan kartaa barta aynu ku leenahay facebooka iyo weliba www radio jowhar net